waxaan filahay inaan ahay oday soomaaliyeed muddo dheer ku jiray siyaasadda iyo maamulkaba adeer waxa weeye waa muxuu ahaa caadi in maaragtay madaxdu isqabato waa caadi weeye oo ay maarata siyaasadda isku qabato laakiin waxaa muhiima waxa weeye in wax walbaba nabad iyo xasilooni muxuu aha degan in lagu xaliyo xal lama waayahayo haddii maaragtay maxaa maskaxdu fiyowdahay marka anigu waxaan ku talinahay waxa weeye kow sharci baa yaala dastuur baa yaala in maaragtay muxuu ahaa sharciga iyo dastuurka in la isticmaalo aan la isticmaalin muxuu ahaa xamaasad iyo maarata labalakacdiga aan la isticmaalin labada qoloba anigu waxaan usoo jeedinaya waxa weeye dalka idinkaa maanta ma madaxka baarlamaanka iyo muxuu ahaa maamulkaba dalka iyagaa madax ka ah idinkaa ummadda matala marka ummadda waxay idinku leedahay xaq bay idinku leedahay inaad nabad iyo deganaan aada ku maamushaan marka arrimaha idinka dhexeeya kuma ku maareeya maaragtay muxuu aha si nabada oo degan maskax fayow leh niyad fiican leh oo markaa muxuuha sharciga waafaqsan waa tahay guddoomiyaha baarlamaanka dhowaan wuxuu qabtay mowshin laga keenay madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenadiisana waxay dhaheen sharci maahan mar haddii dhinacyada ay iskaga hor imaanaya arrintan oo adiguna aad leedahay dastuurka lagu laabto oo cid kasna ay leedahay dastuurka annaga ku dhaqmayna oo sidaan ayaa saxa oo la ishaysto marka maxaa xalkuu noqonayaa adeer xalka wuxuu noqonaya horta marka hore waa in maaragtay qof kala qof kastoo mas-uula saan hadda usheegayay madaxda iyagaa dalka maaragtay mas-uul ka ah waa in horta danta gaar ee khaas laga horumariya danta guud ee qaranka iyo shacbiga nabad baa loo baahan yahay xasiloona loo baahan yahay waa kow madax guddoomiye ku-xigeenada waxaa ka weyn muxuu ah guddoomiyaha ka weyn marka guddoomiyaha mowqafkuu qaatay anigu ma odhanayo maaragtay waa sax ama waa khalad ma odhanayo laakiin waxaan qabaa waxa weeye madaxda sare oo ah madaxweynaha prime ministerka ra-iisul baarlamaanka ha arrintaa ha maareeyaan oo maaragtay ha ku maareeyaan si degan oo muxuu aha maskax degan leh ilan danta guud waxa weeye in maaragtay nabad ay timaado haddii nabad imaan weydo oo wuxuu isku burburaan haddii waxa weeye ayaan darro weeye marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye mar kastaba siyaasiyiintu way isqabataa laakiin waa inay maaragtay maxaa xasilooni iyo deganaan iyagoo fiirinaya ummadda danteeda waa inay maaragtay muxuu ahaa ay ka horumariyaan xamaasadda iyo xiisadda ama xanaaqa kuleelka haya waa inay isqaboojiyaan isdejiyaan qof walba inuu isdejiyaa oo maaragtay yidhaahdaa maxaa aniga maaragtay aan qaban karaa ummadda iyagaa ummadda aad dooratay ummadday mas-uul ka yihiin ummadday u shaqeeyaan ummadda danteeda ha ka shaqeeyaan baydhabo shaqaaqa ayaa ka dhacday dad ayaa ku dhintay dowladdu waxay soo xirtay mukhtaar rubow mansuur oo ka mid ah musharaxiintii u tartamay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed arrintaa sidee baad u aragtaa ado arrintaa waa arrin maaragtay muxuu ahaa amni iyo nabadgelya anigu markasta goobajoog ma ihi kama bixin karo faalle kama bixin karo waxaan la socdaa ninkaa hadda lasoo xiray inuu maaragtay muxua ka mid ahaan jiray al-shabaab haddii waxa weeye marka horeba inta hadda aan lasoo qabanin haddii marka horeba markuu sharaxayay waxay in la yidhahdaa niyaho haddii ay jirto sharci ahaan anu markasta sharcigan ka hadlaya sharci ahaan hadday jirto inuusa isharaxin waa in la yidhahda ma isharaxi kartid laakiin hadda waxaa meesha ka dhacay waxa weeye wax hadda kolley xamarna ka fog anigana hadda maraykan baa jooga iska baddaa warkayga waxaan kusoo koobaya waxa weeye madaxda sare madaxda sare waa inay ka shaqaysaa sidii nabad iyo xasilooni lagu xallin lahaa arrimaha siyaasadeed ee maanta cakira waxaan maaragta un la soo qeylaya waxa weeye war dalkii faraha yuusu ka bixin war yaan dagaal bilaabanin war maaragtay muxuu aha dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maarata lagu jiray madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxa weeye hadda ishaysa waxa weeye usoo noqda xasilooni iyo maskax